assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu duur wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo ee raadiyaha cadaadu dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adda u qaabilsan qaramada midoobay arrimaha caafimaadka ee hu oo ka wada hadlay arrimaha caafimaadka soomaaliya jubbaland oo ka hadashay amniga deegaanada maamulkaasi howlgallo waddooyinka lagu furayo oo ka socda deegaano hoostaga gobolka baay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo sheegay in ahlusunnah murankeedu uu yahay mid siyaasadeed soomaaliya oo kaalin aad u hoosaysa ka gashay dalalka afrika ugu wanaagsan dhanka ciidanka militariga dowladda sacuudiga ayaa afurin ka bilaabaysa gudaha dalkeenna soomaaliya qaramada midoobey ayaa ka hadashay heshiiskii madaxweyne gaas iyo madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf maamulka somalilan oo wax ka qabanaya sicir bararka ka jira magaalada hargeysa ee xarunta maamulkaasi shacabka magaalada boosaaso oo loogu baaqay in ay amniga qaybtooda ka qaataan qodobada wararka caalamka waxaad ku maqli doontaan ciidamo ka tirsan dowladda filibiinis oo lagu laayay duqayn loo waday murtadiin islaami ah oo waddankaasi ka dagaalanta qodobadaasiyo kuwo kale dhegayste warka duhurnimo ee raadiyaha cadaaduhu ayaad ku maqli doontaa mar kale duur wanaagsan khiyaartana dhegaysataa ay taariikhda waxay ku beegan tahay kowda juun sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka kusoo dhowaada warka duurnimo ee raadiyaha cadaadahu idinla socodsiiyo anigoo xasan maxamed cismaan dowladda soomaaliya ayaa hay-adda caafimaadka adduunka ka dalbatay inay kala shaqayso sidii kor loogu qaadi lahaa arrimaha caafimaadka soomaaliya wasiirka caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya doctor fawsiyo abikar nuur oo kulan la yeelatay madaxda ugu sarreysa hay-adda caafimaadka ee hu tedros adadam ayaa waxa ay kala hadashay arrimaha caafimaadka soomaaliya waxayna sheegtay inay isla meelgeen sidii looga qaban lahaa wax wanaagsan caafimaad darrada ka jirta geyiga soomaaliyeed waxay sheegtay fuusiya oo la hadlaysay laantaafka soomaaliga ee v o eda in tedros adhanam inuu yahay nin yaqaana baahida gobolka il gaar ahna u lahaan doona wadamada dhibaatada badan ay ka haysato arrimaha caafimaadka soomaaliya ayaa markii ugu horreysay muddo soddon sano ah codsatay doorashadii madaxa guud ee hay-adda caafimaadka adduunka ee hu ee loogu doortay doctor tedros adhanam isbuucii hore soomaaliya ayaan codaynin muddo dheer kadib markii dhaqaalo lagu yeeshay ay ka hor istaagtay inay cod yeelato laakiinse dowladda soomaaliya oo bixisay dhaqaalahaasi qayb ahaan ayaan suurtogelin in dowladda soomaaliya ay cod arrintaasi ku yeelato warka duurnimo ee raadiyo cadaaduhu ayaad maqlaysaan dhegeystayaal taliyaha ciidanka booliiska maamulka jubbaland maxamed cabdinaasir guuleed ayaa ka warbixiyey ammaanka guud ee magaalada kismaayo taliye maxamed cabdinaasir ayaa shacabka ka dalbaday inay amniga kala shaqeeyaan ciidamada nabad sugidda iyo kuwa booliska maamulka jubbaland waxauu sidoo kale shacabka ugu baaqay in ay gutaan acmaasha bisha barakaysan ee ramadaan maadaama bisha ramadaan lagu guda jiro dhanka kale maxamed naasir guuleed taliyaha ciidanka booliiska magaalada kismaayo ee jubbaland ayaa sheegay in aan la arki doonin maqaaxi furan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan
alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale waxaan ku jiraa bishii barakeysneed ee ramadaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogta gaar ahaan reer jubbalandna waxaan leeyahay bisha xaqeeda ha la siiyo si fiicanna ha loo guto waajibka ilaahayna faray dad islaama maadaama aynu nahay waxaa kaloon rabaa inaan dhaho shacabka reer jubbaland hay-adaha amniga gaar ahaan ciidamada sida gaarka ugu shuqulle amniga nabad sugidda iyo booliska inaad la shaqaysaan baan idinka codsanaynaa oo si fiican wixii akhbaareed heshaan ugu soo gudbisaan annaguna waxaan rajaynaynaa in idam ilaahay aanu ilaalinno danaha iyo amniga nafta iyo maalka ummadda shacabka reer jubbaland waxaan ku rajo weynahay inaan sugi doonno amnigooda mid gaar iyo mid guudba waxaa kaloon rabaa inaan idiin sheego maadaama ay gashay bishii rabadlaan waxaa la amray madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland kheyr allah siiyo axmed maxamed islaam uu amray in la sugo amniga dalka iyo dadkaba goobaha muxuu ahayey dadka sida dhaqanka xun ugu dhaqmo bisha rabadlaan ee goobaha furana aan cid la arki kara ay jirin in muxuu ahayey goob wax lagu gaday ama jaad lagu gaday ama cunto lagu cunay aysan jirin amarkaasuna waa fulay biidni illaahi kariim waxaana rajaynayaa wixii kale ee khalad ay yimaadaana inaanu sixi doonno dowladdu dhammaanteed iyo hay-adaha amnigu gaar ahaan waxay haystaan shaqadii loogu talagalay bisha rabadlaan amnigana si fiican baa loo sugayaa xaaladda iyadu aad iyo aad bay u fiicantay howlgalladu waxay la xidhiiraan sugitaanka sugi- sugidda amniga wayna soconayaan ilaa laga waayo bahalladan ummadda soomaaliyeed hil- dhiigooda xalaashaday ilaa laga waayo amni sugiddu way socon
ammaanka deegaanada jubbaland ayaa maalmahan waxa uu ahaa mid wanaagsan waxaana socday dadaallo amniga ay ku sugayaan hay-adaha ammaanka ee jubbaland ciidanka koonfur galbeed soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa waxa ay howlgallo wada furis ah ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka baay kuwaasi oo ay ku xayiran yihiin ama ay jidgooyeen xarakada al-shabaab gudoomiye ku-xigeenka deegaanka owdinle ee gobolka baay cabdulaahi maxamed cumar oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in amniga uu yahay mid soo hagaagaya howlgallo wada furisna ay halkaasi ka wadaan siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis ayaad dhegeystayaal naga maqlaysaan caalamkana life streamka ayaaad nagala socotaan madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa waxa uu ka hadlay wadahadalka galmudug ay la yeelanayso puntland ciyaalo sunna waxa uu sheegay in arrimaha dib u heshiisiinta iyo nabadgelyada ay hadda ugu culus tahay balse waxa uu tilmaamay inay ka shaqaynayaan arrimahaasi madaxweyne xaaf waxa uu kale uu sheegay in wadahadal ka bilaabayaan magaalada gaalkacyo cawud waaq dhuusamareeb halkaasi oo ay wadahadal kula yeelanayaan mas-uuliyiinta puntland iyo ahlu sunna arrimaha amniga ayuu sidoo kale soo hadal qaaday madaxweyne axmed ducaale gelle xaaf waxa uu sheegay in ay ku dadaalayaan sidii ay u ilaalin lahaayeen nabadgelyada xaaf ayaa sheegay in muranka ahlu sunna uu yahay mid siyaasadeed balse galmudug ahaan ay diyaar u yihiin in ay dhammeeyaan arrimahaasi oo dhan
waa arrimaha dib heshiisiinta iyo nabadgelyada ayaa hadda noogu culus ayagana waan ka shaqayn doonaa insha allah maradii waan ka bilaabaynaa dhinaca gaalkalayo kabacdi waa mudug kabacdi galguduud qaabadwaar iyo ahlu sunnada intaas baan rabnaa inaan wada wadahadal la fulno nabadgelye nabadgelyadana isku dayna inaan aada u sugno insha allahu tacaala ahlusunna murankeedu waa muran siyaasadeed laakiin waa waa waa wax kasta ay tahay ama siyaasada ha ahaato ama si kastaba ha ahaatee waxaan u diyaar u ahay inaan wada maaragtay dib heshiisiinta ahlusunna waa ku dadaalaynaa waa ku dadaalaynaa waa ku dadaalaynaa insha allah inaanu ka meel gaarnana aad baan ugu rajoonaynaa ahlusunna wada dhahay annaga waa wada leenahay marka ahlusunnada marka markaan waxaan rajoonayaa caqbal badan inta noqon doonin insha allah
axmed ducaale geelle xaaf madaxweynaha galmudug ayaa la doortay saddexdii bishan may waxaana la caleema saaray lix iyo labaatan beri kadib doorashadiisa waxaana caleema saarkiisa ka qayb galay madaxweynaha soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira weli waxaad maqlaysaan dhegeystayaal warka duhurnimo ee raadiyaha cadaado hay-adda gargaarka bani-aadamnimada ee king salmaan ayaa bilaabaysa howlgallo gargaar ah kaasi oo lagu afurinayo shacabka soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka wakaaladda wararka sacuudi bress agency ee dalka sacuudiga ayaa sheegtay in gargaar gaaraya shan boqol sagaashan iyo lix kun saddex boqol iyo afartan cunno afurin ah laga fulinayo gudaha soomaaliya mashruucan afurinta ah ayaa la qaybinayaa dhammaan gobolada dalka iyadoo la gaarsiinayo waxaana marka hore laga bilaabi doonaa deegaanada maamulka puntland sidoo kale wakaaladda waxay sheegtay in gargaarkan ay ka faa'iideysan doonaan dadka soomaaliyeed ee sooman waxaana sidoo kale dhegeystayaal xusid mudan in magaalada cadaado uu barnaamijkaasi uu afurinta ah uu ka furmay iyadoona ay mas-uul ka ahayd cadaado s s w c hay-adda loo yaqaano weli warka duurnimo ee raadiyo cadaado ayaad maqlaysaan ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobey arrimaha soomaaliya michael keaton ayaa waxa uu soo dhoweeyey heshiiskii magaalada cadaado ay dhowaan ku kala gaareen madaxweynayaasha puntland iyo galmudug war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa labada madaxweyne ee maamul goboleedyada ku ammaanay heshiiska ay kala siixdeen waxaana looga codsaday labada dhinac inay ka shaqeeyaan kamira dhalilinta heshiiskaasi madaxa bankiga somalilan ee magaalada hargeysa ayaa bilaabay qorshe uu kaga hortegayo sicir bararka ka jira magaalada hargeysa taasi oo cabasho badan ay ka keeneen dadka ku dhaqan magaalada hargeyso gaar ahaan dadka danyarta ah guddoomiyaha bankiga dhexe ee magaalada hargeysa maxamed ibraahim dhoobaale ayaa sheegay in ay lacag fara badan ay deyn ahaan u soo qaadeen si ay kor ugu kacdo lacagta somalilan oo hadda noqotay mid hoosu dhac aada u ballaaran oo ku yimid waxa uu sheegay in isaga iyo wasaaradda maaliyadda maamulka somalilan ay qaadeen tallaabo ay uga hortegayaan sarow-kaca ama sicir bararka islamarkaasina sariiflayaasha qaarkood ay lacago ka aruuriyeen iyana ay suuqa geliyeen lacag fara badan
iyo inta ku taxalluqda sarifkaba in bankigu shalayto uu bilaabay sarif oo suuqa gelinayo oo muddo aanana laga sugayey ballanqaadyo horena aanu samaynay aniyo wasiirka maaliyaddu maantana aanu shalaytana aanu bilownay maantana aanu ku xijinay wadi doonana insha allah maalin walba ilaa intuu hoos ka dhacayo ee uu soconayo waanu hawshaas waanu ku tala jirnay in badanna waanu usoo xamxaamanaynay hase yeeshee hawsha waxay bilaabantay shalayto maantana waanu ku xijinay siaad idinkuba soo aragteen taas markaa waanu sii wadaynaa dadkana waxaan ugu sii bishaareynaynaa inaanay lacagtooda aanay daadinine ay dadka iska baayacaan oo dadkan maaratay warka intay u sheegaan oo iska qaadanaya ay wadaan annaguna waanu wadaynaa insha allah ilaa intuu ilaahay ka qadaro waanu wadaynaa ee awooddeedaa waanan dadaalaynaa shacbigana waanu u maqannahay mar kasta heegan baanan u nahay wixii kale ee markaa ka soo baxa na waynu u wada joognaa waxaan lacag baanu soo deynay sariflayaashiina waanu ka sarifnay lacag badanna waanu ka xaraynay waananu wadaynaa
waa tahay dhegeystayaal codkaasi aad maqlayseen waxa uu ahaa madaxa bankiga somalilan oo ka hadlayey sicir bararka kusoo kordhay lacagta shilinka somalilan iminkan haddaan eegno qodobada wararka caalamka toban askari ayaa ku dhimatay duqeyn ay dowladda ka fulisay magaalada maraawi ee ay ku dagaalamaan ciidamada filibiin iyo koox mitidiin islaami ah sideed askari ayaa sidoo kale ku dhaawacantay duqeyntaasi oo si kama ah u dhacday sidaa uu shaaca ka qaaday xogayaha gaashaandhigga filibiin delphin luwarensa toddobaadyadii dhowaa kooxo mitidiin ah oo gacansaara leh kooxda la magac baxday dowladda islaamka ayaa ciidamada dalkaasi kula dagaalamayay magaalada maraawi waxaana ku dhintay in ka badan boqol qof dagaaladan ayaa waxa ay yimaadeen kadib markii ciidamada ay isku dayeen inay soo qabtaan hogaamiye sare oo kooxdaasi mitidiinta ah ka tirsan waa tahay dhegeystayaal intaasi waxaan duurnimadan kusoo gebagabeynayaa war wixii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaaray dhegeystayaal warka duurnimaha ee raadiyaha cadaado waxaan nala socodsiinaya anigoo xasan maxamed ismaan khayaartan dhegeysatay tan iyo intaan dib u kulmi doono warkaan midka xigaa diwe beydmo waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo